dan badan baa jira oo aana is ogeyn oo gooriyaanka aana serious u qaadan intay ii imaadaan bay guleeyiin waxaa laga helay aj pilori ee iga caawi san kudhaha ii sheeg calaamadaha aad qabtid say kuu sheegayaan calaamado aana absolutely shaqo ku lahayn aj pilori shaqo kuma lahayn aj pilori san ku dhahaa ma iska soo baadhay gooryaan gooryaan waan isku ogaa laakiin waa laga daweey kaasi muhiim ilama aha gooryaan waan waan leeyahay laakiin ma garana wuxuu yahay dadku heerdha waa ina fahantaan walaalo nooca gooryaanka ugu jira waa inaad ogaatid sida ajbalori xoogga u saaraysid gooryaankani mamnuuc inuu jirkaaga ku jiro wallaahi mamnuuc maha wax islowsiin karo lala nololaan karo gooryaanku shaqaduu kaa fadhiisinaya oo madaxuu kaagale uu ku waali karaa oo nafaqaduna buu kaa qaadaya twenty four sevenna waxaa tahay chronic disease baad leedahayba chronic daal chronic cabasho chronic